maydadka dadkii lagu dilay weerarkii bariire ayaa salaada janaasada lagula tukaday isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho kadib markii laga soo saaray tallaajadii ay ku jireen meydadkaasi muddo toddobaad ah waxaa ka qayb galay aaska wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka odayaasha iyo ehelada dadkii lagu dilay weerarka wasiiru dowlaha wasaarada howlaha guud ee qorsheynta axmed cabdi kaahiye qoorqoor oo kamid ahaa guddi xukuumaddu ay u saartay baaritaanka dhacdadaas ayaa sheegay in is-afgarad dhex maray dowlada federaalk ee soomaaliya iyo ehelada dadka la ysku afgartay in meydadka la aaso maanta maanta ay noqotay in la aaso oo aan ka soo qayb galno aaskii dadkaas meydadkii dhowrka aberi bannaanka yaalay alxamdulilah si waxay ku soo dhammaatay wixii markaa jiray iyo howlihii tabashooyinkii jiray baaristii iyo qorshihii loo sameeyey waa lagu qancay waana laysku afgartay baaristiina wakhtigeedii iyo jawaabteedii iyo haddii ilaah yidhaahdo waa natiisadeedi waa dhiman tahay wayna soo dhammaan doontaa dib aana kasoo sheegi doonaa insha allah wararka ayaa sheegaya in magdhow lagu heshiiyey laakiin weli lama shaacin cadada la bixinayo intay la eg tahay inkastoo weli aan lasoo bandhigin natiijada guud baaritaanka oo si weyn loo wada dhowrayo ayaa misana xildhibaanada aaska ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ay sheegeen inuu jiro heshiis laga gaaray dhibaatadii ka dhacday bariire iyo tabashooyinkii jiray dowladuna ay sheegtay inay ka xun tahay wixii dhacay dowladda iyo xildhibaanada iyo eheladii ay kasoo jeedeenna waa ka wada heshiiyeen sidaas ayaa maanta marka waxaa loo gartay muddo ay finijeer ku jireen oo dheer kadib in la wada aaso waxaa lagu heshiiyey in dadka meydka la aaso wixii la beri yeelo dadkan waa dad beri ah oo shacab ah iyo waxyaabihii kaloo laga wada hadlo oo de dhaqan ah waa laga heshiiyey waxaaso dhan waxay runtii ahayd dhacdo nagu cusub oo aan aan la qaadan karin dadkaas meesha ku geeriyooday iyo dhibaatada ku dhacday intaba waxaan u malaynaa maydka maalmuu yaalay laakiin akhiiran uun waxaa la soo gaaray in maantay oo ilaahay qadar in la aaso maantana waa la aasayaa wixii mas-uuliyadda iyo shilkii dhacay iyo qaabkiisiina waad ogtihiin guddi baa loo saaray baaritaan natiijadaas kama hor dhacayno waxaa iyadaa wax lagu goyn doonaa iyadaana noqon doonta midda kala caddaynaysa waxa dhacaya laakiin si guud baaritaanana waa la sameeyey dadka innaguna si oo gaara baaritaanna waan u samaynay dadkii guud ee meesha ku dhintay iyo aqoontooda iyo gobolkii si guudna waa baaritaanna waa la sameeyey marka waxaan rajaynaa insha allah dadkaasoon annagu aaminsannahay inay yihiin dad aan waxba geysanin dad abriye ah oo beertooda ayagoo jooga geeriyoodeen oo lagu dilay weerarka oo toddobaadkii hore ciidamada dowladda iyo ciidamo ajanabi ay ka fuliyeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ku dhintay dad beeraley ah oo tiradoodu gaaraysa toban qof oo saddex ka mid ay caruur ahaayeen hase ahaatee wasiirada dowladda ayaa si iska soo horjeeda uga hadlay dhacdadaasi taa oo jahwareer badan abuurtay ugu dambeyna sababtay in xukuumaddu ay soo saarto go-aan ay ku farayso xubnaha dowladda inaysan baraha bulshada iyo warbaahinta u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin guddi baaritaanna u saartay dhacdadaasi saynab abukar maxamed v o a muqdisho